sagaashankii muddadan hadda laga joogo waa muddo soddon sano ku dhow inay noqoto waddanku xaaladaha uu soo maray mid aan isku gudanaysay taa oo daayarta soomaaliyeed u diidaysay inay gartaan taariikhdii waddanka iyo dowladnimadu waxay ahayd oo dariiqyo oo dhaadheer ay soo qaadeen saddex qayboodna ay noqdeen laba walba joogo dibadda ku kortay oo dowladnimadooda u yaqaana waddamada ay ku koreen ama ay ku dhasheen ee ay baasaborradooda wataan ay qariib ku tahay inay gartaan dhulkoodii iyo wuxuu ahaa iyo dhaqankiisii oo ayna garanayn abooto iyo ayeeye iyo awoowayaa u ahaa iyo waddankay ka soo jeedaano keliya ay taariikh murawdu wakti ay ku bartaan oo u baahan in loo hayliyo oo waddankoodii iyo dhaqankoodii iyo xaalad ay ku garan karaan meeshay ka soo jeedaan in loo abuuro in banaanka iyo baadiyaha ku waxbarasho weydiya iyo magaalooyinka oo dayacan oo aan helin fursaddii shalay dowladnimadu ay u sameynaysay oo dhaqankoodii iyo waxbarashadoodii iyo korniinkoodii iyo intaba saameyn ay ku yeelatay dowlad la-aantu oo waxay la kulmeen ay tahay xaaladooda noocaasa in dagaaladii sukeeye ku dhex barbaartay oo hogaamiye kooxeed iyo qabiil iyo nooca intay ku dhex warbartay dowladnimada u yaqaana kolba tuuladuu joogiyo cidda la joogta iyo waxay tahay iyo in yar oo ku mashquulsan oo aqoon-yahaano iyo waxgarad iyo bal inay sidii loo celin lahaa iyo qaabkii la yeeli lahaa ku mashquulsano noocaasa waa waddan qaybsamay oo noocyadaas iyo khaanadaha kala galay kulli waxay u baahan tahay markaa mar haddii waddankuu noocaa soo maray maanta markaa caasimadaha iyo waddamada deriska iyo dib u fiiriso shalay markaan burburayna si ay ahaayeen iyo horumarka maanta ay gaadheen iyo meeshay marayeen markaa dib u fiirisa waxaad dib u xusuusanaysaa waxaad ahayd iyo maanta meesha aad taaganta waxaan isleeyahay markaa waktiyadii hadda ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey marxalada waxaa la qaaday dadku ay garan karaan inay waddo dowladnimo horey ugu socdaan oo u baahan in lasii xoojiyo oo horey loo galo horey loosii dhaqaajiyo taasaa waxaa asal u ah markaa in siyaasadda la helo siyaasad hagta dowladnimada gaadhsiisa dadku waddada ay doonayaan soo celisa xijadii iyo dareenkii ay dadku lahaayeen waxayna ku iman kartaa isku duubni midnimo walaalnimo isqanci gacan isqabsi middaasina intaasay ku iman karaysa wax badan oo ka mid a arrintaasi waxaan hadda ka hadlaynay golahan c n c iyo macnihiisa iyo wuxuu ahaa iyo waktiga la bilaabay iyo inuu yahay gola dastuuriya oo sharcigu u ogol yahay oo culayska iyo miis miisaanka shacabka inta badan uu ku dhacayo iyagana uu taabanayo waa inay ka fakeraan ay soo diyaariyaan culayska guryaha ka haysta intuu leegyahay oo markaa kadib iyaga iyo dowladdii dhexaan ka wada hadlaan oo wax badan la iska weydiyo dowladda dhexana waxa saaran waxay ahayd mas-uuliyadda inay qaado oo ay la qaado dowlad goboleedyada iyo inta kale ee shaqada ku jirta ay waxa ay hayaan iyo mas-uuliyaadka iyo responsibility iyada wax ka saaranayo wixii intay noqoto tala la wadaago oo dib laysku soo celiyo in markaas ay noqoto wax xaqadee la gaaraya waddankan meesha uu ku socday iyo meeshuu ka soo tegay iyo meesha uu ku dambeyn doono kulligeed wax la isla meeldhigo la isla qaatay inay markaas noqoto taasina ay ku iman karaysa markaa isqancin isdexgelin isxaqdhawris iyo iyadoo wax walba kugu san iyo kugu san ay noqoto la isla qaato haddii la waayo marka arrintaas oo ay meesha ka baxdo waxaan noqonaynaa markaa kuwa raadkoodii dib ugu noqdo oo dowladnimadii iyo wixii ay rabeenna kulligeed ay dib ay u baabaaado oo ay tahay dowladda dhexe markaa mas-uuliyaddeedii iyo wixii saaraan inay iyadu aqoonsato dowlad goboleedyaduna inay gartaan waxaa loo turayo ee cid waliba u shaqaynaysana la ogaado adeegayaal maaha mas-uuliyiin adeegayaal shacab oo dad waxay u dirsadeen fulinayo oo soo cod kasha u shaqaynaya inaan nahay oo kulligeedna aan garano inaan nahay khadamo ama khaadimiin u shaqaynaya shacab oo iyaga u ah kuwii u adeegaya aanaan ahayn wax iyagu mas-uuliyad iyo martabad kale oo si kale ama sharaf makaanu sharafa inayna ahayn inay intaas la wada aqooso taasaa shayga casarkaa ee waddankan uuna ku badbaadi karo dadkeennana aan ku badbaadin karin macay tahay in la gartona ay tahay mid dambina dhalka keeni karaysa ee sababi karaysa laakiin haddaan ku mashquulo ama aan garan weyno waxa aan ciddaan u shaqaynaynahay ay ayaan daro tahay markaa in dhibaato kaliyo furookan ay sii timaado shirkaanan hadda isugu nimid golaha dowlad goboleedyada oo xaqu leeyihiin ay ka shirayaan oo kale ma aha mid dowladda soomaaliya burburinaya ma aha mid dhibaato abuuraya waa mid macruusta u xidhaya oo waa goob guntin u guntinaya dowladnimadii soomaaliyeed iyo meeshay tegi lahayd iyo wixii ay samayn lahayd taasaan aasa ah haddii markaa aan isku duubnaan weyno oo wax wada qabsan weyno oon isu sheegi weyno waxaan tabanayno iyo waxa la qabanayo waxaan beri ku dhacaynaa meel ka sii fog iyo xaalad ka sii adag baa beri gelay taasina hadhow nin waliba wuxuu noqon doonaa adaa ilaaha iyo adaa ilaah waddankan waxaa ka warbixin karaya taariikhdiisa iyo xaaladdu ku jiriyo siduu yahay ninka ku dhex jiray ee aan ka bixin xowgaanka u ahaay wuxuu sii dheegaan kuwa kale waxa maalin walba ay soo marayeen buxogaaniya alayaa marka halkaa maraysa yax yidhaahda oo kale ayayna ku noqonaysa waxaan rabaa markaa inaan u sheegno waxaa naga soo baxaya iyo waxaa naga filayaa inay tahay waddada suubad iyo tubta hagaagsan inaan isu sheegno dowladnimada soomaaliyeed dariiq ay ku meel maraysa iyo waxa saxda oo aan isu sheegnin ayna noqonin waxaba lanoo yeeliya ama masaalix cid kale inaanu fulinaynin waxaan ka hadlayna ay tahay danta ummadda iyo dalka soomaaliyeed waxay taabanaysaa markaa arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo fatahaadaha iyo kulligood waxa taabanaya waa mas-uuliyaddan taagan iyo duruuftan iyo waxa kolba naga garan xaaladda amniga ee maanta noor taadahay waa arrin aada u adag waxaa hadda laga hadlayaa transition balan iyo ciidan lala wadayo iyo mid la qabto iyo ciidan soomaaliyada la dhiso shirar badanna waad ka maqashaan erayada noocaas ee lasoo qaado laakiin ma jiraan waa su-aal meesha taada ciidan soomaaliyeed oo loo dagaalamayo inay wax la wareegaan amniga waddanka iyo amisom iyo waktiga bixi lahayd iyo shabaab in laga xoreeyo iyo in waddanka ala qabto ma loo socdaa anu su-aasha waxaan odhan karaa waa maya waa su-aal ay tahay jawaabteedu maya loomana socdo waa keliya warqad wax lagu qoray oo xawlan cala waraq ah ee ma aha wax practicali loo fulinayo ama la sameynayo intee inag baan diyaaru nahay waa uma hayno waxaan garan karaynaa maanta waxaan mashquul ku nahay waxaa aada mashquul loogu yahay oo dowladda soomaaliyeed ee federaalka maanta ay aada mashquul u tahay doorashada twenty twenty siday u dhacaysa iyo qaabkay noqonaysa iyo ciddii iman lahayd iyo dariiqii loo mari lahaa labaatan labaatan waxaa ka horeeya wax badan oo la rabo dowladdu inay qabato iyadoo ajiif garayso meel mariso isaxdo maynaan gaadhin inaan doorasho ka hadalo bal doorashadii hore twenty sixteen iyo twenty twenty waxaa u dhexeeya wixii la qaban lahaabaa u baahan in laga shaqeeye doorashada dambiya say ku dhici lahayd waxaan isleeyahay waxaa lagu qaabkaas waxaan u baahannahay ciidankii amniga la wareegi lahaayee soomaaliyeed inaan maanta wax ka qabanno oo saxno waxaa laga hadlayaa duufaano fatahaado iyo abaaro wax ma ka qaban karaa mise kama qaban karo waa maya kama qaban karo tusaale yar baan idin siinaya inta u dhaxaysa kabsuulo iyo buundada araare oo taqriiban dhowr iyo konton kilomitr shabaabku waxay sii daayeen wax allaaliya wixii kanaal ahaa ee biyo ahaaba furaan oo dhulkii oo dhan dhasheegay ka dhigay dadkii tuulooyinka deganaana waxay ku khasbeen inay ka guuraan deegaanada oy qaxaan qof walba gurigiisa isagoo shay ka qaadanin yaa gurigii biyo ugu soo galeen oo ilmihii oo qaaban buu tuka soo saartay oy markaa soo gaareen xaggeen tagnaayo loogu dhow oo hadda guula guduud lix boqoloo qoys in ka badan maanta ay joogaan oo noocaa loo soo bixiyey inaan meel intaan dejina la boodiyo oo la dejiyaay macno uma samaynayso sababta qofku baradiisii iyo beertiisii hadduu ka soo baxay gurigiisiina uu ka soo baxay miina uu tulka ku wato way adag tahay inaad kaneeco iyo gaajo iyo dhaxan iyo roob ka badbaadiso waxaa xala marka qofka gurigiisa in loo badbaadiyo dadka noocaasee dhibaatadaa ku haya laga qaado taasaa asara in laga qaado in laga fekero la isweydiiyo waxaan leenahay waa su-aalaha meesha ooli in maanta waxyaalo kale laga hadli karayo haddaan amnigaa wax laga qabanin oo maanta kuwa deegaanada ugu badanee hadda jubbaland oo kale markaan kasoo qaado jubbada dhexe gobolka galay socodla-aan jubbada dhexe badan oo kamid oo kale aan intii amni iyo ciidan laga shaqeeyo aan wax laga qaban karayno dadkaa gacanta la siin karayno deegaanada cadowga yar ay ku dhex wareegaya wax laga qabanin aan la samaynona shaqadaa la gelin way adag tahay waxyaalahaan ka hadlayno o dhan in la sameeyo maxaa keenay fatahaadaha webiyada dawladdu markay dawladnimadu jirtay wax badan baa laga qaban jiray fatahaadaha waa la ogaan jiray xilligay dhacayaan webiga waa la carro guri jiray kanaalada qaar baa loola dhaqmi jiray kullu haadaa dawladnimay u baahan tahay iyo wixii la mari jiray ma lahayn waa may way imanaysaa wuxuu yihi boqorkii maxaa laiga soo yiri berriba waa mudaya waa wax maalin walba imanaya marka hawshaa amnigu waxay asal u tahay markaa gudhiga dawladnimada in la helo iyada asalo waxay asal u tahay gudhiga dawladnimada in la helo iyada asalo waxaan mashquul ku nahay waxaan iyagi ahay maanta camiso waan ka maarmi lahay laakiin uma socono inaan ka maarana saamooga dawladdu dhaqaale iyo hub iyo saalo intaba waa helaysaa laakiin meelay ku baxsiya see u qaybsama taqaano sababtoo wax kalaa mashquul laguya kala wareega iyo qaabkan iyo waaan xisaabtano oo ciidamada isteedyada jooga iyo kuwa dawladda dhexeeya kulli intii la xisaabtano innaga soomaaliya aan isku tashano kanshadeedii lama hayo waktina looma hayo waa wax u baahan marka inaan kulliga dib u xisaabtano soomaalidu intay iskadaysa waxay mashquulka ku tahay waxaan qaban karayna inaan isweydiino ka hadalo shayga asalkii waa midtaas markaan amnigeenna meel saarnaan amisom iyo ciidamo kalena ka kaaftoomi karnaa shacabkeenna maalinba duufaanada iyo abaaraha iyo fatahaadda ku dhacaysana aan xalka gaari karayna laakiin sida aan maanta nahay amisomna kama maalmi karo inay baxaan iyo in kale inaan kala jecelahayna wayba iska adag tahay intay noocaas tahayna dee dawladnimada soomaaliya ma istaagayso taa intay dhici lahayd annagii baa isku mashquulsan social media iyo facebook iyo hebel wax laga sheegay iyo kan wax lagu bixiyey iyo kan hala laalushay iyo kan hala dumiyey iyo kan hala riday iyo kan hala bedela iyo kan hala keenaa shaqada nadax noqoto waxay noqotay waxaanaan kasoo noqon karayn oo qaabku waxays waxaa hadda laga fikerayaa tiimkii dawladdu u adkaaday madaxweyne iyo prime minister iyo speaker sanadkaa waxbaa caqabad keenaya oday madax adag baa jooga isagana aan bixin kuwa dowlad goboleedyadana kana wuu socon kana aan erina kana aan samayno goorma wax dhisaynaa marka haddii fekerkanaga iyo taladayada iyo caqligu ay noqday facebook iyo kana aan samayna kana aan erina kana aan keeno wadanku xageenu tagaya kaasi kuusha meesha yaala midkaas waxaan oran lahaa aan isu turno aan isu naseexayno oo aan garana inaan khaldama addoomo shaqaale inaanu nahay shacab ee inaanan ahayn wax kale oo ay mas-uuliyaddana saaran ayna ahayn tashriif iyo mid aan sharaf iyo ku leenahay inaan addoommo nahay waa inaan garano cumar bin khadaab baa wuxuu soo maray meel buur buu ka soo dhaadhacay markaasu wuxuu yimid nin arina jooga meel haar dhababa ceed oo waxoogaa meeshan ayna caws iyo waxba lahayn wuxuu ku yidhi yaa raaci alqaran war ari jirkii uu gartay ninkii yaa raaciyahabu kii isaga raacayo kana ari jir buu ku yidhi kana ari jirka ninkii raacayayo buu ku yidhi meeshan waxoogaa ma laha buu yidhi meesha waxaan arkay buurta dhaadhaceeda kale yaa waxoogaa roobna ku daay malaha ris fiicanale ariga dhinacaa geeyo mas-uuliyaddu waa midaas wey hadday mas-uuliyadduna noqoto mid guri ku xidhan oo qolan aanu ku jirno waxaa lanoo sheegan ay tahay facebook ba wax laga caayo facebook wax laga caayo iyo waddanka xaaladiisu ay tahay warma hayno waxaa lanoo sheegan ay tahay maanta axmedow sheekh xuseen furraa tahay adoo leegii la fadhi aan ku arkay jannada halay bay ku waxaysan tahay soomaaliya werigaa waad wad